bismillahi raxmaan iraxiim waxaa maanta sharaf noo ah in aannu kormeer ballaaran ku soo samaynay xarunta golaha shacabka iyo sidoo kale villa hargeysa oo ay ka socdaan sidii waxaa weeye ay u bilaabatay bishii barakaysneed ee ramadaan ilaa iyo hadda dhismayaal cusub iyo kuwo dayactir lagu samaynayo oo aannu ka soo bilownay runtii golaha shacabka meesha oo xafiiska guddoonka iyo guddiga joogtada ah ee golaha shacabka gudihiisa ku yaalla oo runtii dayactir wanaagsan lagu sameeyey oo awal ahayd meel aad u xiran oo waxa weeye aysan fiicnayn jawigeedu fiicnayn oo hadda saad ku soo aragteenba si aad iyo aad u wanaagsan oo lagu shaqayn karayo loo habeeyey oo waxa weeye yacni injineero iyo soomaaliyeed iyo kuwo ajanabi ahba ay si fiican uga howlgaleen sidoo kale waxaan soo kormeernay guud ahaan dhismaha guriga ummadda oo runtii ah yacni isha caasimadda ah oo aannu ka dadaalnay sidii ay u yeelan lahayd bilic u qalanta caasimadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed oo ahayd meel aad iyo aad ay duqaymo u gaareen wakhtiyadii uu socday dagaalka sokeeye iyo intii dambeba in hadda la wada caddeeyey oo runtii meelihii ay dhaawacyada ka muuqatay waxa weeyaan laga hagaajiyey oo dayactir fiican lagu sameeyey iyadana meel aad iyo aad u wanaagsan ayay maraysaa waxaana rajaynaynaa inay dhowaan soo gebagabaysmi doonto waxaa jirtay xarumo oo golaha shacabka gudihiisa laga samaynayey oo ay tusaale ka tahay masallaha haweenka awal masallo rageed baa jiray maadaama haweenka golaha shacabka ku soo biiray ay laba jibaarmeen iyadana in meel u gaar ah oo xurmadeeda leh oo gaar u ah oo ay ku weysaystaan oo ay ku tukadaan loo sameeyo iyadana runtii waa soo aragnay meel aad iyo aad u fiican bay maraysay waxaa sidoo kale sharaf noo ahayd inaannu soo kormeernay xaruntii kumeelgaarka ahayd ee loo dhisaayey golaha shacabka oo laga dhex dhisayey villa hargeysa gudaheeda oo saad aragtaanba hadda la soo buuxiyey basementkii hooseo dhan la soo buuxiyey oo dhismaheedu ilaa iyo inta birahan aad aragtaan noqon doonta in la shubo dhismaha dabaqa koowaad wuxuu noqon doonaa hoolkii ay ku shirayeen xildhibaanada golaha shacabku iyo meeshii ay bahda saxaafaddu ay warka ka tabin lahaayeen iyo xafiisyo kooban dabaqa sarena wuxuu noqon doonaa xafiisyo ay shan iyo tobanka guddi ee golaha shacabku uu mid walbaaba xafiiskiisa u gaarka ah yeelan doona hadduu ilaha yidhaahdo iyo xafiiska xogayaha guud iyo habdhowrka intaasba waxay noqon doontaa laba dabaq oo runtii aad u baaxad weyn iyo basementka hoose oo noqon doona meeshii farsamada iyo kaydka iyo arkiifyadii noqon doona markaa waxay culayska ka qaadi doontaa xarunteenna oo guddoonka iyo guddiga joogtada ahee villa hargeysa ee horey noogu dhisnaan jirtay ee aannu annagu iskaa waxqabsi ku dhisannay inta uu kani ka dhismayo waxaa la hirgeliyey oo uu waxa weeye guddoomiyaha cusub sidii uu u yimid uu runtii amray in aan xafiisyada la qaybiyo oo qayb shan iyo tobanka guddi waxa weeye looga sameeyo xafiisyo ay ku sii howlgalaan ilaa iyo inta dhismahan looga dhammaystirayo